kenya waxaa weye inay duqayso dad shacab ah inay duqayso xoolo inay maaragtay duqayso wax waxaa weye sanadyadanba ay ay waxaa weye caada ay caadaysatay bay ahayd arrin maaragtay ay garab ay ku siinayaan axmed maxamed islaam oo hadda maaragtay cadaystay oo hadda barnaamijka badda xitaa maaragtay ee kenya ku garab istaagay yaa falsafadaas ka dambeeya insha allahu marka waxaan rajaynaynaa awal waxaa weye gobolkan gedo ama jubbooyinka iyo goboladan dowladda soomaaliya ciidamadeeda iyo amnigeedu ma uusan gaadsiisnayn lakin hadda waxaa weye ciidanka dowladda federaalka gobolka iyo xuduudaha la wareegay arrintaas marka dowladda federaalka ahy waxay ka dhaxaysaa insha allahu kenya arrintaasna cabashadeeda annaga horaan ugudbinay ugudbinay dowladdana way kasoo jawaabtay oo xuduudihii hadda intooda badan way la wareegtay inta inta dhimanna inay la wareegtaan rajeynayna insha allahu marka kenya duqaynta iyo inay badda maaragtay ay ay maaragtay ay xoog ku qaadato waa system ay kusoo shaqaynaysa waaye laakin kuma guulaysan doonta insha allahu tacaala